aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise mas-uul ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay sii wadaan marxaladda labaad ee heshiiska xabad joojinta xogayaha arrimaha dibadda maamulka yuhuudda ayaa waxuu ka shanqariyey in maamulka yuhuudda uu diyaar u yahay in la gaaro heshiiska marxaladiisa labaad isagoona tilmaamay inuu sii soconayo heshiiska inta ay kooxaha muqaamada falastiin xabsadooda ka soo deynayaan in ka badan konton iyo sagaal maxbuus oo yuhuudda ah heshiiska madaxladiisa koowaad ayaa soo gabagaboobay iyadoo aan la meel dhigin arrinta ku saabsan marinka khaza dagaalka kadib kooxaha muqaamada falastiin ayaguna danaynaya in la gaar heshiiska madaxladiisa labaad si loo soo afjaray gebiyahaan dagaalka tani ayaa imaanaysa iyadoo maamulka yuhuudda goorsii oodhisay uu marinka khaza ka jaray dhammaan gargaarkii bani'aadilnimo ee soo geli jiray dagaalla u dhexeeya ciidamada suudaan iyo kooxaha dacmu sariic ayaa maanta ka dhacay gudaha dalka suudaan iskoorimaadyo xoogan oo laisku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan ayaa ciidamada militariga suudaan iyo maleeshiyaadka aresif ku dhex maray bartanka magaalada caasimadii al khartuum sida laga soo xiganayay ila wareeda suudaaniyiin oo ku sugan magaalada dagaaladan ayaa yimid kadib markii ciidamada suudaan ay bilaabeen inay ku hujuumaan halka uu ka dhisnaa qasriga looga arriminaya xukuumadda dhexe ee suudaan si kastaba waxaa muddooyinkii dambe sii xoogeysanaya dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada militariga suudaan iyo maleeshiyaadka aresef iyadoo dhanka kale militariga suudaan ay wadaan howlgal ay dib ugula wareegayaan deegaanada iyo saldhigyada muhiimka ee kooxaani ku sugan yihiin kooxaha xuutiyiinta yeman ayaa shaaca ka qaaday inay soo dhideen mid ka mid a diyaaradaha uu leeyahay maraykanka afyeenka militariga kooxda xuutiyiinta yeman yaxyaa sariic ayaa waxa uu sheegay inay soo dhideen mid ka mid a diyaaradaha ugu qaalisan ee isticmaalaan militariga maraykanka xogaa ayaa waxay tilmaamayeen maleeshiyaadkan ay soo rideen diyaarad maraykanka uu leeyahay nooceedun yahay m q nine taasoo ah diyaaradu maraykanka si aadda ugu faani jiray maleeshiyaadka xuutiyiinta ee taageerada ka helaya dowladda shiicada iiraan ayaa lagu waramayaa in tanii dabyaaqadii sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ay soo rideen shan iyo toban diyaaradood oo kuwa noocaani ah diyaaradda m q nine ayaa lagu waramayaa in halkii xabeey joogto lacag dhan soddon iyo saddex milyan oo dollarka maraykanka iyadoo taasi ay ka dhigan tahay in maraykanka uu khasaaray marka laga hadlayo shan iyo tobankan diyaaradood adduun lacageed oo gaaraya ilaa afar boqol sagaashan iyo shan milyan oo dollar ugu dambeyntii ciidamada soud suudan ayaa maanta weeraray hoyga u degan yahay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi wararkii naga soo gaaraya dalka soud suudan ayaa tibaaxaya in askarta dalkaasi ay maanta isku geedaameen hoyga uu magaalada jubba ee caasimada dalkaasi ka degan yahay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi halka tiro ka mid a xulufadiisana loo tixaabay xabsiga afayeen u hadlay madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in la xiray wasiirka saliidda iyo tiro ka mid a hogaamiyaasha sare ee militariga ay xulufada la ahaa ninkaasi isagoo intaasi ku diray ilaa io haatan aysan dowladda la wadaagin sababta loo xiray mas-uuliyiintaasi wuxuu intaa ku daray in ciidamada ammaanka la soo dhoobay agagaarka guriga uu degan yahay madaxweyne ku-xigeenka koonfurta suudan balse uu suura gashay in xafiiskiisa uu iskaga baxa subaxdii hore ee maantu arbaca ahayd madaxweyne ku-xigeenka iyo xisbigiisa ayaana war ka soo saarin xarigga lagula kacay mas-uuliyiintaasi wararkii caalamka dhegaystayaal caawaanaga intaa